أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinkugu henana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacanku haynta deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay sawirada weerarada mujaahidiintu ay kula wareegeen lix deegaan oo kala hoostaga degmooyinka mahadaay aadan yabaal iyo runingood wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka hadashay deegaanada ay si buuxda shalay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayadaasi wilaayada mudug ayaa bogaadisay furashada deegaanada ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xilli xabashidu ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu darkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacanku haynta deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe anas alansaari oo ku sugan furimaha hore ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa arrintaasi ka wareystay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed waa tahay waxaa inoo suurta gashay inaanu qadka taleefonka ku wareysano waryaheena anas al ansaari oo ku sugan furmaha hore ee dagaalka ee wilaayada shabeellada dhexe anas marka hore mana maqashaa
waa ku maqlaa si fiican si fiican ku maqlaa ismaciil Een, waxaad nooga warantaa anasow een, ciidanka mujaahidiinta ee maanta la wareegay deegaanka miirtaqo bal warbixin naga sii waa mahadsan tahay baarqanimadii maanta ciidamada mujaahidiinta ayaa duulaan balaaro waxay kusoo qaadeen deegaanka miirtiqo ee hoostaga degmada mahadaay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe inta aanay soo gaarin ciidamada mujaahidiinta maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobta ku sugnaa markay maqleen in ciidamada mujaahidiinta ay duulaanku soo yihiin goobta ayay iskaga firxadeen waxaa mujaahidiinta u suuragashay si dhabada inay ku gaaraan deegaanka mirtiqwo maleeshiyaadkii murtadiinta halkaasi ka firxadeen waxay usii firxadeen laba weji oo dhanka degmada mahadaay iyo dhanka degmada biicaddo oo aan u fogeyn xaaladda guud ahaanna meeshaas ayay maraysaa waa gartay markii ciidanka mujaahidiintu miirtaqbo la wareegeen bal waxaad nooga warantaa dareenka dadka deegaanka iyo sida ay usoo dhaweeyeen ciidamada mujaahidiinta Een, dadweynaha ku dhaqan deegaanka meyrtaqwo ee hoostaga degmada mahadaay wilaaya islaamiga shabeellada dhexe sida la ogyahay in muddo ah waxaa ka jira halkaas dagaal beeleedyo iyo deegaanada ku xeeran oo dhan dagaal beeleedyo ayaa ka jira dadka aad ay ula dhibanaayeen sidoo kale dhibaato waxaa ka jirta maleeshiyaadka murtadiinta ay ku hayaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan kuwaas oo dhac iyo bu iyo boob u geysan jirta hantidooda markay ciidamada mujaahidiinta soo gaareen deegaanka miirtiqo dadweyne aad u fara badan ayaa iskugu soo baxay wejiyadooda laga dheehan karay farxad aad u ballaaran kuwaasoo dareemayay in shareecada islaamka dhulkooda ay ugu timid inay zuuli doonaan insha allah dhibaatooyinka halkaasi ka jira ee ugu horreysay dagaal beeleedyada iyo xadgudubyada ay ku hayeen maleeshiyaadkii murtadiinta marka far- farxad aad u sarreysa ayaa laga dareemayay wejiyada dadka halkaasi degan waayahay een, anas een, sidoo kale waxaad nooga warantaa een, maanta sida uu yahay xaalka deegaanadii shalay mujaahidiintu ay la wareegeen ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waa sidee maanta xaalkooda
waa mahadsan tahay deegaanada shalay ee ciidamada mujaahidiinta la mujaahidiinta xaaladooda ay degan tahay wax dhaqdhaqaaqa ciidan oo laga soo sheegayna ma jirto aad ayayna u degan yihiin guud ahaan marka laga reebo jiilaal aad u daran oo ka jira deegaanadan ciidamada mujaahidiintu gaareen khaasatan degmada alkaar iyo deegaanka daarunicma aada u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena anas al ansaari oo qadka taleefonka inagu warramayey in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalada ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe bayaan ka soo baxay khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey dagaaladaasi waxa inoo akhrinaya walaalka bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellada dhexe koob iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan labaatanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxa ay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali foolleere daarunicma alkawthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mujaahidiinta oo allah kaashanaya ayaa dhowr jiha weeraro qorshaysan oga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaranah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxa ay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol kow iyo toban kale waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii isaanadii ciidan ee taalay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaas oo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaan tiknikada ee qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahad oo idil u sugnaatay oo addoommadiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimadda tawxiidkana koryeelay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulanada barakeysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga muslimka ee soomaaliyeed ee ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون maasaned bashiir kataayib al ikhbaariyah ayaa baayisay sawirada weeraradii mujaahidiintu ay kula wareegeen lix deegaan oo kale hoos taga degmooyinka mahadaay aadan yabaal iyo roringood xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya kanaalka alkataa'ib ayaa baahiyey sawirada deegaanadii ciidamada mujaahidiintu ay dagaalka kula wareegeen ee dhaca shabeellaha dhexe waxay ahaayeen sawirro farxad geliyey malaayiin muslimiinna oo ku nool daafaha caalamka waxay ahaayeen sawirro soo bandhigaya xaqiiqda meedaanka iyo wixii ka dhacay deegaanada alkawthar ceel cali axmed daarusalaam ceelbaraf iyo deegaano kale oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen sawiradan oo isugu jira noocyo kala duwan qaar ka mid a waxaa lagu soo bandhigayay bakhtiga maleeshiyaadka murtadiinta oo waran goobihii lagu dagaalamay qaar ka mid a sawirada waxay muujinayeen guushii mujaahidiinta ay halkaasi ka soo gaareen iyo qanimadii gacanta ay ku dhigeen qaar ka mid a sawirada waxay muujinayeen ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanadii ay gacanta ku dhigeen horeyna ay u heesteen cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka waxay dhanka kale muujinayeen jabka cadowga ka soo gaaray furumaha dagaalka sawiradan ay baahisay alkataa'ib oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa dhanka kale soo bandhigayay fadeexada kooxda riddada soomaaliya ka soo wajahday dagaaladaas iyagoona sawiradan ka hortagay been iyo barabaganda cadowga ay faafinayeen oo ku aadanaa dagaaladii ka dhacay deegaanada alkawthar ceel cali axmed cali fooldheere daarunicmo iyo deegaano kale oo shabeellaha dhexe ka tirsan cadowga ayaa faafiyey sawiro been abuur ah oo ay ku tilmaamayeen dagaaladii ka dhacay deegaanada shabeellaha dhexe hase ahaatee sawirada mujaahidiinta ayaa beeniyey kadib markii mujaahidiintu ay soo bandhigeen xaqiiqda wixii meesha ka dhacay waxayna taasi noqotay fadeexad soo wajahday kooxda reedada soomaaliya kadib markii looga itaalroonaaday dagaaladii foolka foolka ahaa ee shalay ka dhacay shabeellaha dhexe ansaarta muslimiinta ee adeegsata baraha bulshada ayaa isbarbardhigaya sawirrada mujaahidiinta iyo kuwa been abuurka ah ee cadowga ay ka faafiyeen dagaalada waxaana muuqanaysay in cadowga uu ku jabay labada dhinac waa dhinacii dagaalka iyo dhinacii warbaahinta intaba waxaa gaal la soo geliyey oo hub la soo guriyey ama doqoni guuxeysay oo garab la siinayey oo gantaallo iyo la waday qalab ka gaashaaman afar wiil markii ay gashaa loogu geli waayey haddii gaal yuhuud iyo kufaar la isku wada geeyey midba goobtuu ku jiray hadduu guluf ka soo qaaday gowricii kolkuu gaal arkuu goodiskii damay adinkaa gumaadkiiyo la yimidsaan laydiin galaye weli la isma gaarine warhooy gacantu waa koowe idinkaa gumaadkiiyo fasaxay saan la idiin galay gaalkii waaye guuxaba afkuu ciidda geliyaaye kolkaan geed lagooyaa tihiin haddaad garateene muslimkana wuxuu gumac lahaa waa garaarsaday gacma doogsi baan sugayaa goordhow dabadeede gebgeb waa dhammaatiyo anaa geela wadanaayo gebgeb waa dhammaatiyo anaa geela wadanaayo mahadsanid abu xasaan wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka hadashay deegaanada ay si buuxda shalay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayadaasi nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya isagoo waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga landros ayuu waaliga wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ka warbixiyey dagaallo saf ballaaran ah oo shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaano dhaca wilaayada shabeellada dhexe taasoo dadka deegaanka si weyn ay usoo dhaweeyeen geesayaasha towxiidka waxaa mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe u suuro gashay in ay cagta mariyaan wax alla wixii murtadiin iyo macawisley iyo dhulkan shareecada ilaahay kusoo duulay ilaahay fadligii waxaana wax ka dhaceen meelaha wax ka dhaceenna waxa weeye meesha la yidhaahdo degmada mahaday afarta tuulo meesha dadku ay u yaqaanaan oo ciidanku ilaa hadda ay ceelbaraf iyo ay joogaan califool dheere iyo dhulkaas dhinacan degmada aadan yabaalna waxaa la qabtay cali axmed iyo alkawsar degmada ruuligoodna tuulo oo ay oo ka dhineed ayaa la dhamaystiray mujaahidiintu waxay cagta mariyeen cadowga ilaahay waxaana ka dhacay halkaas farxad aad aad iyo aad ay ummadda ugu riyaaqday mujaahidiintuna ay aad ugu farxeen deegaanadii aan hore usoo sheegay kulligood waxay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta waana degan yihiin dagaalkina waa ka dhammaaday dadkii ayaa muxaadarooyin loo hayaa soo dhaweyntaa ka socota dadkii isu soo baxyo iyo tahniyadayn ayaa ka socota dad islahay isjeclaay oo muddo iswaayey ayaa ishelay falilahi alxamdu marka wadankii waa nabad wuxuuna kusoo noqday sidii uu ahaan jiray laba sanadood ka hor inta aan cadowga asalka ah iyo murtadiintu aysan isku soo bahaysan duminta shareecada islaamka sidiisii ayuu ku noqday sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed kawa kudkode waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa sidoo kale ka waramay dhibaatooyinka cadowgu ay ka geysteen muddadii ay ku sugnaayeen deegaanadii shalay laga faramuroojiyey walaalow sidaad og tahabad cadowgaanu xamladii la dhihi jiray xamladii gurguurta iyo macawishney ee soo bilaabatay laba kun iyo laba iyo labaatanka soo bilaabatay haddana aan joogno laba kun iyo labaatan iyo shan aan joogno marka waa muddo saddex sannadood ku dhow ayaa cadowgaasi laba sano iyo xoogaa ayuu meeshaas joogay marka wuxuuna ka geystay gabadfallo aad u weyn wuxuuna ku cayaaray dhammaan inta bini aadamka oo ka naxo hadday diintaa uga horeyse oo la diriray dhaqan kastoo diine dad le qof kale waa lala diriray gabdhaha xijaabkaa laga dhigay culimadii oo dhan waa la baabaashay mid xabsi la geeyey mid loo hanjabeeyey mid la dilay mid la dhacay noqdeen daalada fiski iyo fasaadkii bedelkii diinta ayaa la fasaxay adiga waxaa ka talisay akjaaf akhyaara ka tali jirta meeshe waa meel akjaaf oo ka talisa akjaaf meelay ka talisay noqotay gabdhihii waa la kufsooy way kufsadeen gaaladii waxay samee xoolihii waa iska qaran iska qaran jireen dukaanta waa iska dhici jireen adiga dhibkay ka geysteen gobolka shabeellada dhexe xisaab ma laha waxay isku ka daran taas boqolaal o boqolaal qof ayaa ku dhimatay colaadii ay meesha ka ogeen qabaa-ilkay isku direen beelaha shabeellada dhexe walaalaha ah waa isku baabaasheen markay iyaga dhexood isku baaasheen hadday haddana qoorta waxay u geriyeen inay hiiraan meesha degto oo ay qaraaro yihiin oo inay abti iyo inay eeddo yihiin inay haddana isku laayaan marka dhibaatada ay geysteen ilaahay subxaanahu watacaala ayay u diiwaangashan tahay kanana xisaabtami doona annaguna insha allahu tacaala ciidanka ilaahay ayaan nahay xisaabka adduunyada ayaan annaguna lalina waa kana xisaabtamayna insha allahu tabaaraka watacaala marka dib badan ayay ka geysteen labadaas faryabarkaas waana waxa keenay in labadaas faryabarkaas aan halganno duulka galno oon jidka iyo moogtahay xerada ugu daadanno oo aan dhibaatada maanta gaarsiisno inay dhulka ay laba sano kalba qabsanayaan maanta dib u qabsano keentay waa arrintaas insha allah waxaa saaka joogooda uu degan yahay deegaanadii shalay mujaahidiintu ay kala wareegeen maleeshiyaadka murtadiinta ee dhibaatada joogtada ka geysanayay deegaanadaasi mahadsaned abushiiba wilaayada mudug ayaa bogaadisay furashada deegaanada ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib howlgalladii barakeysnaa ee shalay cagta lagu mariyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe oo muddo ku dhow saddex sanood duulaan ashhadalla dirir ah ay kaga sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaa isa soo tarayay bogaadinta ka imaaneysa bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed waxgaradka culimaa udiinka iyo mas-uuliyiinta mujaahidiinta waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa bogaadiyey howlgalladii barakeysnaa ee afka ciidda loo daray boqolaalka askariha ee lagu soo daabulay deegaanadaasi wuxuuna sheekha ugu horreyn ka warramay sida ay bulshadiisu u soo dhoweeyeen camaliyaadkaasi maantay bishaaraadka ka dhacay walaayada shabeellada dhexe bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan reer mudug aada bay loo socdeen waktiga waxaa la dhihi karaa in uun salaad ay ku jiraan mooyaane inta kale dadku aad bay u soo jeedeen idaacadda dhegta lagu wada hayay bishaaraadka waxaa lala socday wariyaasha ambulus ee soo teginayay baa lala socday arrintaas maanta waxay ahayd arrintii ana qiyaaska hadda dadka reer mudug aad bay u weyneed sababtaa markii laga tago inay dadka murtidiin ahaayeen inay magaranaysaa jabka ku dhacay dadku ay ku farxeen markii laga tago dadkana waxay ahaayeen walaayaadka islaamiga ah murtidiinta kusoo duushay gaar ahaan kuwii dhaqan xumada iyo dhibaatada ka geystay qaybo kamida gobolka mudug oo ilaahay kusoo jebiyey allah kusoo aagay wixii la ururiyey wax kamida oo meesha la isugu geeyay ahaayeen marka bulshadu runtii waxay u qabeen caro adagay u qabeen aad bayna ugu farxeen markii ay maqleen mujaahidiintii caro kala dul dhacay deegaamo intaa la eg gacanta mujaahidiinta gashay markii ay maqleen dadku aad bay ugu farxeen ugu dambeyn sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada mudug ayaa u duceeyey ciidamada mujaahidiinta ee gacmahooda allah ku cadaabay askarta murtadiinta isagoona sidoo kale bulshada deegaanadaasi ugu baaqay inay soo dhoweeyaan mujaahidiinta mujaahidiinta waxaan leeyahay acmaashiina allah barakeeyo intii ku shahiiday shahaadadooda allah aqbalo intii dhaawacantay ilaahay ha bogsiiyo ha fududeeyo dhaawacyadooda hana bogsiiyo inta kalena waxaan leeyahay xisi iyo sharaf ku noolaada aakhiradiinana xuralcayn ilaahay martigelintiina ha ka dhigo allah tabaaraka watacaala xisi iyo sharaf adduunka ku noolaada wixii aad higsanayseen ee adduunya aakhira ahayba gacantiina allah geliyaan leeyahay qurbay naga faydeen qulubteennay shaafiyeen asbaarta ma garanaysaa waxay la yimideen cadowga jabka uu ku gaari lahayay la yimideen waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala acmaashiina ha barakeeyo janatulfardowse allah ugu bishaareeyo dadka ma garanaysaa deegaanka kaa degan shabeellada dhexe ee maantay cadowgii ilaahay laga dul qaadana waxaan leeyahay mujaahidiinta wiilashiin xogaalihiin soo dhoweeya la shaqeeya faraxa ka daba qaada geela uqala waxaa waaye dadka dhulkaas degan maxaa lagu yaqaanay diinjacayla lagu yaqaanay inay yihiin dad macno leh oo fiican sooriyiinta ku fiicana lagu yaqaanay maantana waxaa weeyaan wiilashoodii waa usoo gurmaday cadowgii ka dulkaaday waxaan leeyahay marka wiilashiina soo dhaweeya oo ugool qala oo ulo oo soo dhaweeya gobla gobasha u fidiya allah fadligii shalay oo ahayd maalin khamiis ah taariikhduna ay ku beegneed kow iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri waxaa wilaayada shabeellada dhexe martigelisay howlgallo barakaysan oo afka ciidda loo daray maleeshiyaadka murtadiinta waxaana weeraradaasi bakhtiyo dhaawac ku noqday in ka badan laba boqol oo murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil ashhadalla dirir ah mahadsaned cabdiqani qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay qaraxaani ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu si gaar ah kaga fuliyeen fariisin ay ku wada sugnaayeen ciidamada xabashida itoobiya iyo kuwa murtadiinta ee ilaalada ka haya garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo mid uu yahay etoobiyaan halka midka kalena uu yahay murtad soomaali ah iyadoona dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha magaalada baydhabo dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale lagu kulansiiyey magaalada ankara ee dalka turkiga xilli xabashidu ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka nuur cali warsame abuushayba waxaa weli halkiisii ah damaca iyo hanqaltaagga dowladda itoobiya ay ku doonayso inay ku xayuubsato qayb ka mid ah badda soomaaliya xilli murtad xasan sheekh maxamuud uu bilo ka hor qalinka mar kale xabashida ugu duugay arrinkaas haddaba waxaa saacadii lasoo dhaafay sida lagu soo warramayo soo afmeermay wareegii koowaad wadahadallo u dhexeeyey kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda itoobiya kaasoo daba socday bayaankii ay ankara labada dhinaca kula siixideen sannadkii ka waxay wadahadalladan mar kale ka qabsoomeen isla gudaha dalka turkiga gaar ahaan magaalada caasimadda ee ankara isagoona qaatay saacado badan laguna gorfeeyey dhinacyo badan iyadoo murtadiinta lagu qancinayo boobka dhulka soomaaliyeed guddiyo farsamo oo kala matalayay kooxda ridada soomaaliya iyo itoobiya ayaa isku arkay shirkan oo ay martigelisay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga waxaana labada guddi kala hogaaminayey wasiirka arrimaha dibadda itoobiya gedeon timosos iyo dhigiisa murtadiinta ninka lagu magacaabo cali maxamed cumar cali balcad warmurtiyeed kooban oo laga soo saaray gunaanadkii shirka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga duulayo warqadihii xaaraanta ahaa ee horey loogu kala seexiday ankara ay guddiyadan mar kale isugu yimaadeen si ay u meelmariyaan waxay ugu yeereen wejigii koowaad ee heshiiska boobka badda warmurtiyeedku wuxuu kale uu tibaaxay in intii lagu guda jiray wadahadalladan ay labada guddiba muujiyeen siday uga go-an tahay in sida ay tahay loo fuliyo waxyaabihii ku jiray heshiiska taasoo muujinaysa sida murtadiintu ay ugu heelan yihiin inay itoobiya gacanta ugu geliyaan khayraadka waddankeenna ee la ilaalinayay muddada sannadaha badan ah intii lagu guda jiray wareegii ugu horreeyey ee wadahadallada farsamo labada wafdi waxay muujiyeen siday uga go-an tahay fulinta dhammaan qodobada iyo baaqa ankara ayaana lagu yidhi bayaanka warku wuxuu intaa ku darayaa in guddidu ay bilaabeen inay salka u dhigaan hawsha aragtidana loogu beddelayo ficil islamarkaana lagu hiigsanayo waxay ugu yeereen horumar waara oo faa'iido u leh danaha dowladda xabashida itoobiya dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa muujisay siday ugu faraxsan tahay inay hantida iyo khayraadka soomaaliyeed ugu gacangeliso cadowga soo jireenka ah ee soo xirtay shaar kale iskuna muujinayo mid xaq u leh inuu soo gaaro xeebaha badda cas ee soomaaliya dhanka kale dowladda ridada turkiga waxay sideedii u sii wadaa mashruuceeda sahminta shidaalka soomaaliya iyadoona doonaysa inay daabulato kaydadka ugu muhiimsan ee saliidda ciriinka ah ee soomaaliya iyadoo iska dhigaysa mid horumar iyo baraare gaarsiinaysa dalkan sidaynu la socno bayaan ay soo saareen kooxdii sahminta ahayd ee ka soo baxday dalka turkiga timidna soomaaliya waxay sheegeen in gudaha waddankan ay dhex eegaagaan baloogyada shidaal ee kuwa ugu qaalisan adduunka waana sababtaas mid ay xukuumadda ankara lugta ugala bixi la-dahay dalkan iyadoo doonaysa xuyuubsiga khayraadkeena dowladda dabadhilafka turkiga ayaa arrintan u aragtaa mid ay ka samayn karto dhaqaale malaayiin dollar ah turkiga wuxuu isku diyaarinayaa inuu qaato qandaraasyada dhismaha waddooyinka isku xiri doona etoobiya iyo soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha xabashidu ay dhisanayaan tobnaan ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha turkiga ayaa aaggan u arka mid dahan oo ay ka soo xarayn karaan lacago boqolaal milyan oo dollar ah sida ayuuna erdogan ugu ruuxlaynayaa sidii etoobiya mar uun gumadaha loogu dhigi lahaa badda soomaaliya mahadsaned abushayba maamulkii islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka cabdiqani maxmed dowladan oo socotay muddo shan iyo toban maalmood oo xiriir ah ciwaankeeduna ahaa addacwatu ilallaah mas-uuliyatuljamiic waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan xaafadda cumar binu khadaab ee degmada buqa qable waxayna haweenka dowlada ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan sidoo kalena ah naqiibka guud ee beesha baadacaddeeh oo munaasabada lagu soo xirayay dowlada xaafadda cumar binu khadaab kelimad ka jeediyey ayaa ku ammaanay maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable juhdiga ballaaran ee uu gelinayo sare u qaadida heerka waxbarashada ah ee haweenka ku dhaqan degmada buqa qable annagana waxaanu ku faraxsannahay in aan helno mu'minaad ducaad ilallaahi ee shareecada fahmay inay maanta tadbiiqiyaanna gaaray inay naga kaafiyaan haweenka muslimaadka kale oo jahliga ku sugan inay naga kaafiyaan gaarsiiyeen allaan ugu mahad celinaynaa walaayaadka dhammaan waxaa ka dhexeeya waa musaabaqa in anaga gobolkeenna ou noqdo gobolka ugu fawqsan xagga dhinac walba inaan ka dhisano hadday cadow in la iska celiyo tahay haddii in wax la barta ay tahay haddii dad wax in la bara ay tahay dhinac walbana inaan mutakaamil ka noqono ayaan ku faraxsanahay marka dowladii xaafadda cumar ibn alkhadaab shicaar dacwadeedana yani looga dhigay addacwatu ila allahi wa mas-uuliyatu ljamiic magaca loo bixiyey waa magac qurxoon dadkii dacwadii in looga yeero mas-uuliyaddan inaan wada leenahay la ogaada bas muhiimadda intaas waa dadkii dacwo in looga yeero cumar ibn alkhadaab xaafadii waa luu qabti yaa qabti haween muslimaad ahaa qabti dacwadii dadkii way ugu yeereen waxayna dareensiiyeen mas-uuliyadda in la wada leeyahay kuwii wax la baray iyo kuwii wax barayba waxayna dareensiiyeen mas-uuliyadda inaan wada leenahay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin dadka loo yimid iyo dadka yimidba ilaahay agtiisa su-aala noo taala xujaa ladinkugu oogay xujadu ladinkugu oogaa waxay tahay habla hawaan muslimaad aha idin yimid oo walaalihiin ah xaajada aad leedihiin ayay leeyihiin ilmaha aad leedihiin ayay ka soo tageen baahida gurigiina ka taalla ayagana ka taalla qof firaaqa ee ma lahan wamaca daalika waxay usoo tafaruqeen inay dacwadii isla qaybsadaan iyagana waxay ku dayanayaan haweenkii mu'minaadka ahaa ummahaatulmu'miniin ayay ku dayanayaan inay khadiijo ku daydaano oo caaisha ay ku daydaano oo xabse ay ku daydaano oo asmaa ay ku daydaano waxay qaban jireen ay qabtaan tashabahuu bilkaraami in lam takunuu midlahum qaar ka mid ah haweenka xaafadda cumar binu khadaab ee degmada buuqa qableh ayaa sheegay in dowladda wax badan ay ka faa'iideen معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خير وشره haddaan nahay gabdhaha ku nool degmada buuqa qable khaasatan xaafadda cumar bin khadaab waxaa noo socotay dowri shan iyo toban maalin ah oo wax badan aan ka faa'iidnay sida salaadoo kale arkaanul islaam ataxiyaadkiioo kale ayaana la ka saxay iyo salaadii iyo adkaaraadka salaada kadib la akhrinaayo faa'iido badanaan ka helnay macalimiinta kheyr allaha siiyo oo juhdigu nagu bixiyey shan iyo toban maalin awaalkooda ilaahay jannaha ka dhigo allaahuma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa daljalaal walikraam salaada waa nagala saxay tawxiidka waa nagala saxay waa u baahneen aadaan ugu baahneen waxna waa naqaanay waxna waa naga maqnaayeen nagula soo celceliyaan rabnaa xaafadaha kala duwan ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa si xiriir ah uga socda dowlaad diini ah oo loo qabanayo haweenka ku dhaqan degmadaasi mahadsanid cabdiqani warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah iyo andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh